waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali guddiga gurmadka abaaraha dalka ayaa ka warbixiyey dhaqaalihii ay soo ururiyeen iyo qarashaadkii ilaa imika soo gaadhay tanii markii ay bilaabeen dhaqaale ururinta dadka abaaruhu ay ku dhufteen ee ku kalbaahsan gobollada dalka soomaaliya iyo magaalada caasimadda ee muqdisho guddiga oo shir jinaayid ku faahfaahiyey meelaha ay ka kala heleen dhaqaalahaasi ay gacanta ku hayaan iyo sida loo maarayn doono ayaa waxaa ugu horrayntii arrintaasi sharaxay yaxye cali ibraahim oo ah xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya kana mid ah guddiga gurmadka abaaraha dalka ee imika arrintaasi ku howlan
jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaan ka helnay lacagdan lix boqol labaatan iyo saddex kun sagaal boqol lixdan saddex dollar lacagihii dowladda ku qoraay ayaan insha allahu lacag ka mid ahaan ka helnay waxaad ogaataan lacagta aan helnay oo wadarta guuda waa hal milyan saddex boqol toban iyo sideed kun afar labaatan saddex kun sagaal boqol lixdan saddex dollar waxay ka timid dowladda federaalk soomaaliya ururka jaamacadda carabta waxaan kala wareegnay sagaashan iyo kow kun sideed boqol soddon iyo shan dollar ganacsatada gudaha ee soomaaliya dalka gudihiisa ku sugan waxaan ka helnay toban kun oo dollar ganacsatada qurba joogta ah gaar ahaan dalka kenya nairobi waxaan ka helnay labaatiyo toddoba kun boqol iyo laba dollar dadweynaha iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed si guud lacagaan uga arurnaa jirta oo dhan shan boqol lixdan iyo shan kun shan boqol siddeetan iyo toddobo dhibic soddon iyo afar ayaga ayaana ugu ugu hadda ugu horeeya dadka wax soo aruuriya wadarta lacagaha soo galayna waa hal milyan saddex boqol toban iyo sideed kun afar boqol sagaashan iyo laba dollar soddon iyo afar dhibic soddon iyo afar centi lacagaha baxay oon ilaa hadda aan gaarsiinay dadka dhibaataysan waa sagaal boqol afartan iyo afar kun sideed boqol afartan iyo sagaal dollar ayaa guddigu qaybiyey lacagaha hadda yaallo oon saakay ayadana qoondadeedii wadno waxaa weeyaan saddex boqol toddobaatan iyo saddex kun lix boqol afartan iyo saddex dollar dhibic soddon iyo afar centi sidoo kale waxa uu sharaxay lacagaha uu guddiga filayo inay soo gaaraan sida ugu dhaqsiyaha badan kuwaas oo isugu jira ballanqaadyo iyo yabo waxaana uu sidoo kale ka warbixiyey lacagaha ay gaarsiiyeen maamulada kala gedisan dalka si ay xaaladaha dhanka abaarta ay wax ugu qabtaan lacagaha guddigu uu filayo oo yaboha ku maqan oo aan rabno haddii bishaan maarsi gudaheeda aan ku weyno ugu badnaan soddon maalmood gudahooda in lagu helo haddii kale in dadka soomaaliyeed ay qatar ku jiraan waa sida tan dowladda waxaa laga sugayaa sagaal milyan sagaal boqol soddon iyo shan dollar siddeed boqol afartan ayaa laga sugayaa ganacsatada soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaa ku qoran saddex milyan oo dollar oon ka dhowran inaan ka helno dadweynaha soomaaliyeed qiyaas ahaan lacagaha yabooha hal milyan bar ayaa nooga hartay lacagihii aan ka sugayno qurba joogta oo dalka dibaddiisa joogo oo is-abaabulay oon aada uga mahad celinayno is-abaabulkooda meel kastoy adduunka ka joogaan gurmad ballaaran bay fidiyeen lacagaha ugu badan oo subax kasta soo dhacna ayaga ayay ka yimaadaan aad baanan ilaahay uga baryaynaa inuu ku gargaaro meel kasta ay joogaan dhibaatada dadka soomaalida haysato oo ay gacan ka geysteen qurba joogta waxaa ku qoran qoran toddoba milyan oo dollar filasho ayaan ka leenahay inaan lacagtaas ka helno wadarta guud ee la filaayo waa labaatan iyo kow milyan afar boqol soddon iyo shan dollarafar boqol soddon iyo shan kun sideed boqol iyo afartan dollar waa lacagta aan filayno in si deg dega loo helo lacagihii hadaatay aan qaybinay oon sheegnay oo sagaal boqol soddon iyo shanta kun ahay xaggeen geyni waxaan gaarsiinay lacagihii aan bixinay boqol min boqol iyo konton kun ayaan waxaan u gaarsiinay guddiyada ka jiro heer deegaan lacagaha aan gaarsiinay reer puntland waa boqol iyo konton kun oo dollar jubbaland waa boqol iyo konton iyo shan kun oo dollar koonfur galbeed boqol iyo toddobaatan kun oo dollar galmudug boqol iyo konton kun oo dollar hirshabeelle boqol iyo lixdan kun oo dollar banaadir boqol iyo konton kun oo dollar sheekh nuur baaruud gurxan oo xubin ka ah guddiga gurmadka abaaraha ayaa u soo jeediyey ganacsatada gobolka banaadir inay bixiyaan lacagaha laga sugayey ee hore ay u ballanqaadeen si wax loogu qabto islamarkaana loogu gurmado dadku abaaruhu ay ku dhufteen ee guud ahaanba dalka ku baahsan isagoona sidoo kale ka digay inay jiraan dad kale oo iyaguna ka barbar ururinaya dhaqaalo kuwaasi uusan hubin guddigaasina aysan kafaala qaadi karin siduu yidhi inay lacagahaasi gaarsiinayaan dadkii loogu talagalay ganacsatadii gudaha ama muqdisho haddaan dhaho hal nin baan ka haynaa toban kun lacagna waxay fadhidaa muqdisho iyo ganacsato maxaa ku dhacay taana jawaabteeda ayagaa laga sugayaa uun hadda abaabul bay ku maqan yihiin baan u malayn abaabulkooda allah ku guulaysiiyo lacag la taaban karo ummadda lagu badbaadiyo ayaan ganacsatada ka rabnaa waxa ay ku lacagaysteen waa shacabka soomaali marka dadkiiba hadduu dhinto lacag xaggeed ka heli doontaan bay su-aashu noqon doontaa marka ha la soo gurmado adduunyadu waxaaban u malayn waxay rabaan inaan dhidhimanno ay dhulka inaga qaataan hanagu halaynina hay-ado iyo dowlad hebel baa soo gurman hadday soo gurman lahayen waan arki lahayn lacaga unbaa la sheegay iyo gurmad welina waxba ma aragn ma dadkii u gaadhsiino laakiin maalmahan waxaa aad noogu muuqda dad badan oo magaalada jooga oo lacag aruuriya magacyo kale ku aruuriya dadkaas annagu ma ballanqaadayna ammaanadoodii iyo meeshay lacagta geeyaan ma ogin waxaa qurux badnaan lahayd haddayba hawshaa u kaceen inay noo keenaan dad badan baa wax aruurinaya idaacado badan dad badan meel ay geeyaan annagu ma naqan mas-uulna kama nihin xaaladda dhanka abaarta ee ka jirta guud ahaanba dalka soomaaliya ayaa ah mid aad u baahsan oo safareen ahayd taasoo saamayn ku yeelatay dad iyo duunyo waxaana abaartaasi sababtay in roobabkii la filayay afartii xili ee lasoo dhaafay la waayey ama aanay si fiican u di'in taasoo saamayn ku yeelatay xoolaha beeraha iyo dadka oo biyola'aan baahsan ee wajahay
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali